dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay weerarkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee uu qof isku dhex qarxiyey maqaaxi mashquul badan oo shaaha laga cabo oo ku taala degmada shibis ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa weerarkaasi cambaareeyey dhinaca kale war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa weerarka ku eedeeyey maleeshiyada ururka al-shabaab waxaana lagu xaqiijiyey in toban qof ay ku dhinteen qaraxaasi wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan uu kasoo diray muqdisho ku eegaya qaraxaasi iyo wixii ay ka yidhaahdeen saraakiisha amniga xilli loo diyaargaroobayay qabsoomidda doorasho ka dhacda soomaaliya ayaa haddana xilligan ururka al-shabaab waxay geysanayaan weeraro iyo dilal qorshaysan qarax ka dhacay shalay magaalada muqdisho waxaa fuliyey qof isku soo xira waxyaabaha qarxa waxaana ku dhintay in ka badan toban qof waxaa dhaawac soo gaara sagaal kale sida ila ka tirsan kuwa amniga ay u xaqiijiyeen idaacadda v o e da taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal maxamed xasan xijaar oo aan weydiiyey xogta qaraxa ayaa ka gaabsaday isagoo sheegay in ciidanka booliisku ay leeyihiin hafiyeen u hadla wuxuuse xusay in amnigu u wanaagsan yahay dalkana doorashay ka dhacayso daasho hore waxay ahayd qaraxyada dhacashada ciidanka booliiska wuxuu leeyahay oo maalintii laysoo magacaaba aan u sameeyey afhayaan afhayaankaas waxaa weeye inaan wariyaashu igu mashquulin aniga ama meel kale iyo ku mashquuline subaxaas wixii dhacay in meediyaha laga sheego wixii la qabtay wixii la daba socdo iyo wixii dhacay marka waxaan u malaynaya haddii aad aad weydiiso afhayaankayga arrintaas inuu ku faahfaahin doono alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa soo kordhay waa soo kordhay haddana waa ogtiin waxaan u diyaargaroobna doorashaan diyaargaroobna marka doorashaan loo diyaargaroobiy amni hadduu jiro amni xumo hadday jirto looma diyaargaroobeen oo madaxdu ma go-aamseen dowlad goboleedyada iyo international community iyo dowladda federaalka o dhan waxay diyaar u yihiin hadda in muxuu ahaa amniga ka jira dalka waxaana naga go-an magaalada muqdisho guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho inaan amni kusii wado wasalaamu calaykum waraxmatullah afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanla sadiiq doodisho ayaa u sheegay v o a in xilligan ciidanka booliiska ay wadaan dadaalo lagu xaqiijinay amniga xilli dalku u diyaargaroobayo doorasho iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay dhacayeen falal ammaanka lid ku ah ayay haddana madaxda ciidanka iyo kuwa maamulka gobolka banaadir waxay carabka ku adkeeyeen inay socdaan dadaalo lagu xaqiijinaya ammaanka sidoo vioda u sheegay saalax xasan cumar hafayeenka maamulka gobolka banaadir
diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka runtii waxaan qayb kala nahay ee dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira maamulka gobolka banaadirna runtii waxaa ka go-an sidii uu u sugi lahaa amniga doorashooyinka asigoo kaashanaya dhammaan qeybaha kala gedisana laamaha amniga kuwooda u xilsaaran sugidda amniga gobolka banaadir qeybta guud ee booliska iyo nabad sugidda intaba jihaynta dadka shacabka ahna runtii waxaynu wadnaa wacyigelin ku aadan sidii bulshada ay wada shaqeyn dhowah ula yeelan lahaayeen laamaha kala gedisan ee amniga si wada jir loogu qayb qaadan lahaa sugidda guud ee amniga caasimadda iyo gobolka banaadir ururka al-shabaab ayaa qaadaya weeraro qaraxyaha iyo dilal qorshaysan waxaana khubarada amniga ay sheegayaan in xilligan al-shabaab ay kor u qaadeen weeraraday geysanayaan siduu vioda u sheegay cabdisalaam guule talay ku-xigeenkii hore hay-adda nisa
way muuqatay in al-shabaab ay kor u qaadeen weeraradooda bilihii iyo asbuucyada lasoo dhaafay ood arkayseen hadda xuduudda kenya soomaaliya la leedahay ilaa galmudug ay weeraro maaragtay si joogtaha uga qaadayeen ama dhul cusub qabsanayeen taas marka macnaheedu ma ahan inay ciidankooda intii ka batay ama awoodooda intii ka badatay laakiin dee intii hadda dowladdan xukunkeedu dhammaaday farmaajo ay joogtay al-shabaab fursad waxay heleen aysan weligood helinoo de waxay doonaan ay samaynayeen cid daba joogto ama khatar ku aana ma jirin laba arrimood oo kalena way jirtaaho statement ahaan inay awood leeyihiin o intaasoo dhul isu jirta ay ka howlgeli karaan way muujinayaan dhalinyarada u diyaarka inay dhintaan tababarada ugu jira ama kasoo baxane haddaysan dagaal gelin su-aalo badan ay weydii doonaan oy leeyihiin war aawa jihaadkii maarata lagu ballamay marka inay dagaal geliyaan oo wixii dhimana dhintaan wixii kalena ay dhahaan waajibaadkii waa gudanane meesha way ku jirtaa laakiin waktiga doorashooyinkana inta badan way dhici jirtay inay inay weerar soo qaadaan oo maaragtay ay ka faa'iidaystaan mashquulka siyaasadeeda jira laakiin al-shabaab bilihii iyo asbuucyada u dambeysay weeraradooda iyo maaragtay muuqaalkooda aaday kor ugu qaadeen aaday kor ugu qaadeen weliba dhinaca ciidanka waxaad u malaysaa inay meelo badan ka muujinayaan awood dowladda soomaaliya ayaa xilligan wadda dadaalay ku doonaysa xaqiijinta amniga ururka al-shabaabna waxay fuulayaan weeraro iyo dilal qorshaysan taasoo lid ku ah amniga soomaalila xilligan waxay u diyaargaroobaysaa qabsoomidda doorasho ugu dambeyn tobanka bisha oktoobar lagu ballansan yahay doorashada xilka madaxweynenimada cabdulqaadir okey v o a muqdisho